bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi أجmaعiin qaala اlmuؤlifu raximah اllah وأma mahma fazacma اljumhuur anaha sm bdaliili qowlihi tacaalى mahma taأtina bih min aayaة falhaa u min bihi caa'idat calayha waddamiiru laa yacuudu ilaa lilasmaa'i waxaan ku guda jirnaa alxarf xuruufta sheikhu raximah llahu tacaala labuu u qeybiyey qeyb hore oo laysku waafaqsan yahay oo xuruufta ka mid ah iyo qeybo uu baraarujiyey oo laysku khilaafsan yahay inta laysku khilaafsan yahay ee uu shiiku sheegay raximah llahu tacaala afar waa idmaa wa mahmaa wa maa almasdariya walama alraabita fi lasaxi afartaasi waxaa la ysku haystaa ma asmaaba mase waa xuruuf khilaafku wuxuu ka jiraa afartaani ma asbaaba asmaa miya mase waa xuruuf afartii mid ka mid ah ayaan soo qaadanay waxa weeye idma afartii mid ka mida waa idmaa madhabu siibaweyhina waxaa weeye inay xaraf tahay oo ay la mansilo tahay in ashardiya inta shardiyada inay la mansilo tahay culummada qaar mubarid iyo ibnu saraaj iyo farisi ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen waa darfu zamaan waxaana soo marnay in mu-alifka raximah llahu tacaala fi awdaxi lmasaalik ou rajaxay madhabu siibaweyhi kadalika alimaam ibnu malik raximahullah asigana wuxuu rajaxay madhabu siibaweyhi oo ah inay tahay idmaa xaraf bimansilati in ashardiya markuu ka soo hadlay sheikhu raximah llahu tacaala idmaa halkan wuxuu ka gudagelayaa xarafkii labaad oo ka mid a xuruuftii afarta ahayd ee laisku khilaafsanaa wuxuu yidhi wa amaa mahmaa fazacama aljumhuuru jumhuurtu waxay sheegeen jumhuurtu waa jumhuuru naxwiyiin annahaa mahmaa ismun inay isim tahay jumhuurtu waxay sheegeen mahmaa inay isim tahay bidaliili qowlihi tacaalaa waxaana u daliila bay yidhahdeen allah qowlkii mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin falhaa'u min bihi ha-da bihi ku jirta caa'idatun waa mid noqonaysa calayhaa ay calaa mahma mahmaa bay ku noqonaysaa waddamiiru damiirkuna laa yacuudu ma noqdo ilaa ilaa lil asmaa'i asmaa'da mooye wax kale damiirku uma noqdo haddaad aragta meel damiir loo celinayo meeshaasi isim waayo damiir xaraf looma celiyo damiir ficil looma celiyo damiirka xaggoo u laabtaa asmaa buu u laabtaa idan mahma inay isim tahay jumhuurtu waxay u daliishadeen ha-da ku jirta bihi inay ayada u noqonayso taana waa daliil tusinaya inay mahma ay isim tahay maxaa yeele hadday xaraf ahaan lahayd damiir ma u noqon lahaa damiir uma noqdeen halkaasay daliishadeen jumhuurtii oo waxay yidhahdeen aayaddaana noo daliila mahmaa ta'tinaa bihi bihi ha-da ku jirtaa mahmaa u noqonaysa bay yidhahdeen mar hadday u noqonaysa maxaa maxaa meeshaasi ka cad inay mahmaa isim ay tahay halkaasay qabsadeen wa zacama suhayliyu wabnu yascuun suhayli iyo ibnu yascuun waxay sheegeen annahaa xarfun inay xaraf tahay mahmaa inay xaraf tahay ayay iyaguna sheegteen wastadallaa waxay deliishadeen suhayli iyo ibnu yascuun calaa daalika arrinkaasi waxay u deliishadeen ay calaa xarfiyatiha xarafnimadeeda calaa daalika waa xarafnimadeedii waxay u deliishadeen biqowli zuhayrin zuhayr hadalkiisa uu yidhi mahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wa in khaalahaa takfaa cala annaasi tuclami wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin wamahmaa takun yacnii si walbay u ahaato cinda mri'in qof agtiisa min khaliiqatin akhlaaq wa in khaalahaa haba u maleeyo akhlaaqdaasi takfaa cala annaasi dadka inay ka qarsoomayso ha u maleeye tuclami waa la ogaanaya yacni qofka akhlaaq kastoo agtiisa ahaata waa un la ogaanaa dadku waa ogaan doonaan haba u maleeyo inay tahay mid qarsoomaysa oo ay dadku fahmaynin beydkanay deliishadeen asuhayli iyo ibnu yascuun waxayna u deliishadeen inay mahmaa tahay xaraf inay tahay qaabkay u deliishadeen waa maxay marka wajhul istidlaal iyo kayfiyada iyo qaabkay u deliishanayaan shiiqa taqriirinaya wuxuu yidhi wa taqriiru daliili daliilka taqriirkiisa waxaa weeye annahumaa suhayli iyo ibnu yascuun acrabaa waxay icraabeen khaliiqatin kelimadda khaliiqatin waxay icraabeen isman isim inay u tahay litakun takun ayay isim uga dhigeen waxay icraabeen inay isim takun u tahay wa min mina ay tahay zaa'idatan mid zaa'ida ah inay tahay ayay icraabeen fatacayana waxaa markaa waajibay khuluwulficli ficilka marnaanshihiisa ou ka marnaanayo min adamiiri damiir wa kownu mahmaa iyo mahmaa ahaanshaheeda ayaa waajibay ay noqonayso laa mowdica laha inaysan wax boosa ku lahayn min al icraabi xagga icraabta id laa yaliiqu bihaa maxaa yeele mahmaa halkan uma suubana mahmaa haahunaa halkan low kaana lahaa maxalun hadday maxal lahaan lahayd uma sugnaadeen ilaa an takuuna mubtada'an ilaa inay mubtada noqoto mooyaane hadday maxal ku lahaan lahayd xagga icraabta waxaan mubtada ahayn ma noqoteen walmubtada'u hunaa mubtadanimadana halkan mutacadirun waa midaan suuro gelayn mubtada inay noqoto halkan waa mutacadir mutacadir macneed waa hayru mumkin waa midaan suuro galayn sababtu waa maxay licadami raabitin raabid la-aantiisa awgeed raabitkaasoo yarbitu ljumlata alwaaqica yarbitu ljumlata alwaaqicata khabaran lah yarbitu ku xiraya aljumlata alwaaqicata jumlada dhacaysa khabaran lahu khabar asiga u noqonaysa raabid ku xiraya oo aan jirin awgeed waidaa habata hadduu sugnaaday annahaa laa mowdica laha min alicraabi icraabta inaysan boos ku lahayn tacayana kownuhaa xarfan waxaa waajibay ahaanshaheeda xaraf ay noqonayso suhayli ibnu yascuun ayaga wejiga ama qaabka ay u deliishanayaan beydku waxa waaye horta waxay dhaheen wamahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin minta ku jirta min khaliiqatin zaa'ida waa kow khaliiqa waxay dhaheen waa ismun litakun takun minkaana soo maaha tarfacu lisma wa tansibu lkhabara khaliiqa marka waxay dhaheen waa isimkeedii mintu waa zaa'ida khaliiqana waa isimkii haddii marka takun isimkeedii khaliiqo laga dhigo cinda mri'inna laga dhigo inay tahay khabarkii cindadaasi darafkaana waa khabarkii meeshaasi wax u dhiman miyaa jirta takun xagga camalka wax loo soo qadaraya iyo wax damiira oo meesha ku asturan ma harayaan wax haraaya ma lahan maxaa yeele isimkeeduna waa khaliiqa khabarkeeduna waa cinda oo darafa waxay leeyihiin marka suhayli iyo ibnu yascuun haddii mahmaa ay isim ahaan lahayd ayaga xaraf waa ay leeyihin soo maaha hadday isim ahaan lahayd waxaa laga maarmaana inay mowdic ku yeelato icraabta ila asmaadu icraabta mowdicay ku leeyihiin waa inay mowdic ku yeelato hadday mowdic lahaan lahaydna mowdiceedu muxuu noqon lahaa waxaan mubtada ahayn maba u furna haddii ay isim ahaan lahayd oo mowdic ay ku yeelan lahayd xagga icraabta waxaan ahayn inay mubtado noqoto uma furna hadday mubtado noqoto ee aan nidhaahno maalan takun iyo isimkeeda iyo khabarkeeda ayaa waxay noqonayaan jumladaasa waxay noqonaysaa khabarulmubtada haddaan dhihi lahayn maxaana laga rabaa yaa jumladu hadday khabar noqoto raabida laga maarmaana soomaanan soo marin ku xiraaya mubtadaha raabidku waa damiir halkan wax raabida miyaa yaalla sida ay u ciraabeen suhayli ibnu yascuun wax raabida ma jiraan idan haddaanan raabid jirin khabar ma noqon karaan jumladan khabar ma noqon karto haddaysan khabar noqon karinna mahmaa mubtada ma noqon karto haddii khabar loo waayo mubtada ma ka dhigi karnaa mubtadu muxuu u baahan yahay khabaruu u baahan yahay waxaa meeshaasi ka soo baxda marka mahmaa inaysan meelna haysan xagga icraabta hadday soo baxda inaysan mowdic iyo makaan ku lahayn xagga icraabta iyaana xagga icraabta makaan ku lahaa jirin oo lagu yaqaanaa xarafaa lagu yaqaanaa idan mahmaa xaraf waaya dhen halkaasay ka soo saareen inay mahmaa xarafta waxay dheen hadday isim ahaan lahayd waxaa la heli lahaa raabit ayada u noqonaya oo ayada iyo jumlada isku xira taa waxaas noo soo baxda marka inay xaraf tahay maadaama aysan maxal ku lahayn icraabta walidaalika sheikhu wuxuu ihi waidaa habata annaha laa mowdica laha min alicraabi tacayana kownuhaa xarfan hadday sugnaatay inaysan icraabta mowdic ku lahayn waxaa waajiba inay xaraf ahaato wejigay u daliishanayaan ma la fahmay suhayli ibnu yascuun halkaasay beytka ka daliishan waa loo jawaabi doonaa sheikha jawaabta keeni doona laakiin halkaas ayay ayagu ka daliishadeen inay xaraf tahay mahmaa oo aysan isim ahayn amaa qoladii hore ayagoo aayadda u daliishadeen inay isim tahay oo waxay dhaheen damiira u noqonaya waddamiiru laa yacuudu ilaa lilasmaa waa qaacido waay waddamiiru laa yacuudu ilaa lilasmaa'i qaacido waay damiirku uma noqdo asmaa mooye wax kale damiir uma noqdo maadaama damiirku uusan u noqonayn ilaa lilasmaa taa waxay daliil u tahay inay mahmaa isim tahay jumhuurtu ayagana halkaasay mareen laba meelaa marka la kala taaganyaha qolo ku dhegtay aayaddii oo tiri damiirkaani mahmaabuu u noqonaya waxayna daliil u tahay inay isim tahay iyo qolo tiri waa xaraf oo waxaan weyne damiiraan u celinno oo jumladii khabarka looga dhig lahaa raabidaa loo waayo mowdicay icraab ku yeelan weyday sidaa darteed xaraf ay noqotay waa qoladii suhayl ibnu yascuun sheikha wuxuu yidhi wataxqiiqu taxqiiqu waxa waye labadii qowl raba inuu kala rajaxo taxqiiqu waxa waaye buu yidhi an nasma takun isimka takun oo beytka ku jirta mustatirun isimkeedu mustatir wey say suheeliya u icraabeen sax maahan buu leeyahay taxqiiqu siday suheeli u icraabeen waa khilaafsantaha takun isimkeedu waa damiir mustatira wa min khaliiqatin min khaliiqatina tafsiirun waxay tafsiir u tahay limahmaa mahmaa bay tafsiir u tahay tafsiir muxuu ka wadaa tamyiizuu ka wadaa tafsiir iyo tamyiizio soolamiya isku mid ma aha hadda ka horaan soo marna magacyo badan inuu leeyahay culamada qaarna waa min khaliiqatin waxay dhaheen waa xaal jaarmajruurkan waa xaal qolo kala icraabta ayagana waa marka tamyiiz iyo waa xaal labadaba waa layidhi kamaa anna min aayatin sida min aayatin tafsiirun ay u tahay tafsiir limaa maa siday tafsiir ugu tahay fii qowlihi tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsiha maa nansakh min aayatin jaarumajruurka min aayatin ah waa tafsiir macnaha tamyiiz waa sida marka midaasi maa nansakh min aayatin jaarumajruurka ku jira uu tamyiiz ugu yahay iyo tafsiir maa ayay tanna wuxuu leeyahay min khaliiqatin waxay tamyiiz u tahay mahmaa wa mahmaa mahmaana mubtadaun mubtado waayo halkan waljumlatu jumladuna khabarun waa khabar hadalkii suhayli ay sheegeen iyo saaxiibkii ibnu yascuun ay sheegeen say u icraabeen sheikhu wuxuu yihi xaqiiqa ma ah taxqiiqa waxaa waaye ayagu waxay rabeen soo maaha wax damiira oo u noqonaya mahmaa in laga waayo tusaalaha halkaasna ay ka xukumaan inay xaraf tahay waxaa la yidhi maya raabidku waa la hayaa oo see loo hayaa takun isimkeedu waa damiir damiirkaasi si u noqonaya hadhowti mahmaa buu u noqonaya waa raabidkii marka isimku waa damiir khabarkana waa cindada darafka ah khabarka asiga layskuma haysto waa cindada darafka waljumlatu min ismi takun wa khabariha maxaa leedahay yacni waljumlatu min takun wasmiha wa khabariha waa fii maxali rafcin khabaru lmubtada mahmaa waa mubtada jumladaasina waa khabarkii raabidkuna waa damiirka isimka idan qowlkan haddii sidan loo icraabo muxuu sii xoojinayaa tusaalahan ama icraabtan waxay sii xoojinaysaa madhabuljumhuur oo damiirkii bihi ku jira mahmaa ta'tinaa bihi ee lalahaa mahmaa buu u noqonaya haddana waxaa la helay mid kaloo ayadana mahmaa u noqonaya mahmaa marka mubtada ay noqonaysaa khabarkeeduna waa jumlada takun iyo isimkeeda oo iswata takun iyo isimkeeda iyo khabarkeeda iswata ayaa waxay noqonayaan khabarulmubtada sidaasaa shiiqu rajaxay raximah llahu tacaala sida shiiqu rajaxaana raajixa oo ah inay mahmaa tahay isim inay tahay shiiqu raximah llahu tacaala sida halkan uu ku rajaxay ayuu awdaxulmasaaligna ku rajaxay oo ah inay isim tahay mahmaa alimaam ibnu maalik raximah ullah asiga mahmaa markuu ka hadlayay fii sharxi tashiil wuxuu yidhi walaa shakka fii kownihaa isman shaki kuma jiro in mahma ay isim tahay buui walaa shaka fii kownihaa isman shaki kuma jiro in mahmaa ay isim tahay ahaanshaheeda ay isim tahay shaki kuma jiro bidaliili cawdi damiiri ilayha waxaana u daliila buu yidhi damiirka ayada u noqonaya bidaliili cawdi damiiri damiirka noqoshadii ayaa daliila ilayha ay ilaa mahma a u noqonayo aawa damiirka u noqday ilayha aayaddii buu ishaarayaa asigana mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin bihidaasuu ishaaraya wuxuu u noqonayaa mahma marka shaki kuma jiro inay isimta ibnu maalik marka wax shakiyaba ma gelin ismnimada mahma waana madhabuljumhuur sidaasaana saxiixa halkaas wuxuu uga baxay sheekha raximah llahu tacaala mahma wa amaa maa almasdariyatu amaa maada masdariyada ah waa xarafkii saddexaad wey waxaan ka soo baxnay idmaa iyo mahma wa amaa maa almasdariya amaa maada masdariyada ah fa hiya alatii tusbaku waa midda la dhalaalinayo maca maa bacdahaa waxa ayada ka dambeeya maceed ayaa waxaa lala dhalaalinayaa bimasdarin masdar ayaa lagu dhalaalinaya naxwu qowlihi tacaala wadduu maa canidtum ay wadduu canatakum maa almasdariya fa hiya alatii tusbaku maca maa bacdaha bimasdarin buy maada masdariyada waa midda la dhalaaliyo ayada maceeda lala dhalaaliyo wixii la socda bimasdarin masdara lagu dhalaalinaya yacnii masdaray noqonayaan waa lagu awilayaa maadaani marka waxaa la yihahdaa maa almasdariya maada way macaani badan tahay kelimadda maa mar naafiyay noqotaa mar waa mawsuula mar waa sida hadda shiikha uu sheegayo waa masdariya maada masdariyada ah waa xaraf dabcan waxa la isku haystayna ka mid tahay ayada iyo waxa ay gashana waxaa lagu awilaa masdar tusaaluhu shiiqa kuu keeno aayaddan uu kugu tusaaleeyey wadduu maa canidtum maxaa lagu awilay masdarkiyaa lagu awilay ay wadduu canatakum wadduu waxay jecel yihiin gaaladu maa canidtum dhibaatadiinna ayay jecel yihiin ay wadduu canatakum canatakum hadda maxay noqotay min xayu licraab booskeedu waa maxay wadduu canatakum mafcuulu bihi waay canatakum waa mafcuulun bihi waddu waa ficil iyo faacil canatakum waa mafcuulki maadan iyo ficilka ay gasha ee maadiga wadduu maa canitum waxaa lagu awilay masdar masdarkaasna waa mafcuul waay sidii anti masdariyadaahydoo kale waay sidii anti masdariyadaahyd kale waay wa qowlu shaaciri iyo shaacirka qowlkiisa buu yidhi yasuru lmara maa dahaba allayaali wa kaana dahaabuhunna lahu dahaaba yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya maa dahaba allayaali tegitaanka habeennada habeennada tegiddooda ayaa qofka farxad gelinaysa wa kaana wuxuuna ahaaday dahaabuhunna habeennada tegiddooda lahu asiga waxay u tahay dahaaban tegid macnaa shaacirkan wuxuu leeyahay dadku deg degay qabaan oo habeenada isdhaafaya oo habeenba mar tegaya waa lagu farxayaa khaasatan qofka hadduu leeyahay ballan ama maalmo ama waqtiyo uu tiigsanayo wuxuu ku faraxsan yahay inay habeenadu degdegaan wuxuu tirsanayaa maalmihii wuxuu yacni habeen walboo dhaafa waa ku farxayaa laakiin ma oga inay asiga tegid u tahay habeen walboo ku dhaafa adiguna waa socotaa ama ku farax maha ku farxi adiguna waa sii socotaa wuxuu leeyahay yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya maa dahaba layaali tegitaanka habeenada wa kaana dahaabuhunna habeenada tegidoodana waxay ahaadeen lahu asiga waxay u yihiin dahaaban tegid ile cumrigiisaa socda habeen walboo ku dhaafahay cumriga ayay ka go-antaha shaahidka waxa waaye yasuru lmara maa dahaba layaali shiikha wuxuu yidhi ey yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya dahaabu layaali tegitaanka habeenada maa dahaba maadaani waa masdariya dahaba allayaali waa ficil iyo faacil soo maahan jumladan ay gashay ama ficilkan ay gashay maadan masdariyada ah masdaraa lagu awilay markii masdar lagu awilo dahaba masdarkeeda waa max dahaba yadhabu dahaaban wey dahaabkii ku awil marka maxaad leedahay yasuru lmara qofka waxaa farxad gelinaya dahaabu layaali tegitaanka habeenada dahaabu hadda mowdiceedu waa maxay xagga icraabta faacilkii yasuru waay faacilkii yasuru waay waqad ikhtulifa waa la isku khilaafay buu yidhi fiiha ay fii ma almasdariya maadii masdariyada ahayd waa la isku khilaafay fadahaba siibaweyhi siibaweyhi wuxuu ku tegey ilaa annahaa xarfun inay xaraf tahay madhabu siibaweyhina waa madhabu ljumhuur madhabu siibaweyhi waa madhabu jumhuuri naxwiyiin naxwiyiinta jumhuurtooda madhabkay qabaan way waa inay xaraf tahay fadahaba siibaweyhi wuxuu ku tegay ilaa annahaa xarfun inay xaraf tahay bimansilati an almasdariya anta masdariyada inay la mansilo tahay wadahaba alakfashu wabnu saraaj akfash ibnu saraajna waxay ku tageen ilaa annahaa ismun inay isim tahay bimansilati ladii alladii inay la mansilo tahay alladii maxay ahayd isim mowsuul ayadoo kale waay bay yidhaha maa masdaryada ah waa bimacna aladiiyo isim mowsuul weeye saasay yidhahdeen waaqicun waxayna dhacaysaa calaa maa laa yacqilu maadaani masdaryada ah waxay dhaheen waa isim mowsuulo waa bimacna aladii waaqicun waa mid dhacaysa calaa maa laa calaa maa laa yacqilu waxaan caqli lahayn ayuu ku dhacaya wa huwa waxaas aan caqliga lahaynna alxadatu waa xadadka xadadka waxaa loola jeedaa masdarka w alxadath waa almasdar masdarkii bay ku dhacaysaa ilaa say gelaysaa ficilkii gelaysaa soomaa ficilkuna masdaru salka ku haya xadadkaasay ku dhacaysaa walmacnaa macnaha aayaddan waxaa weeye waddu ladii canitumuuhu taas waay wadduu waxay jeclaadeen alladii midka canitumuuhu adinka idin dhibaya oo culays iyo dhibaato idinku ah ama aada nacaysaan ay ilcanata aladii canitumuuhu wadduu waxay jeclaysanayaan alladii canitumuuhu ay ilcanata dhibaatadii alladii taasoo canitumuuhu adinku aada dhibsateen ood nacdeen wayasuru lmar-a qofka waxaa farxad gelinaya alladii kii dahabahu layaali habeenadu ay la tageen ay dahaabu tegiddi ayay nacayaan alladii tegiddaasoo dahabahu layaali habeenadu ay la tageen sidaasay ku ta'wiiliyeen aayaddii iyo beydkii labadaba ninka la yidhaahdo akhfash iyo ibnu saraaj maadina maxay ka dhigeen bimacna aladii isim mowsuulay ka dhigeen xaraf ma ahe waa isim bay yidhaah oo waddu ladii markii la yidhaahdo alladii oo isimka mowsuula bimacna alcanatay booskeeda fadhidaa soo maa alcanata masdarkii ahayd ilan sheikh wuxuu yidhahda waaqicun maalaa maa laa yacqilu waxaan caqli lahayn buu ku dhacaa buu yidhi maada waxaan caqliga lahaynna maxaa lagu fasiray inuu masdarkii yahay masdarkii wuu ku dhacayaa haddaad icraabaysa marka waddu ladii canitumuuhu alladii maxay noqonaysaa ya waa ism mowsuul mabniyu cala sukuun fii maxalli nasbin mafcuuli bihi buu noqonayaa canitumuuhu waa jumlo ficil iyo faacil iyo mafcuul ka kooban jumladaasi maxay tahay waa silatu lmowsuul laa maxal laha min alicraab haa-da la socotana waa maxay waa caa'idkii isimka mowsuul ku noqonay dariiqaasay mareen sidaasay u icraabeen ninka la yidhaha akhfash iyo ibnu saraaj sheikhu wuxuu yidhi marka raximah ullah wayaruddu hada alqowla qowlkan waxaa radinaya annahu lam yusmac lama maqal buu yidhi waxaan wax carab laga maqlay ma ah annahu lam yusmac lama maqal buu yidhi acjabanii waxa i cajab geliyey maa qumtahu wamaa qacadtahu acjabanii waxa i cajab geliyey maa qumtahu wamaa qacadtahu oo bimacnaa aladii qumtahu waladii qacadtahu ah carab wax laga maqlay ma ah wuxuu ka wadaa meeshaan caa-idaa loo baahan yahay alladii haddaan isim mowsuul ka dhigno maxaa loo baahan yahay caa-id baa loo baahan yahay haddii caa-id loo baahan yahay ficilka ka dambeeya maa laba miduu noqon karaa imaa inuu yahay ficil laazima wa imaa inuu yahay ficil mutacadiya laazima mutacadi waa la kala yaqaan baa u maleyna ficilka inuu yahay mid laazima ama inuu yahay mid mutacadiya hadduu ficilku yahay mid mutacadiya caa-idku waa la xadfaa mararka qaar soo maa caa-idka waa la xadfaa ficilkaasuuna ku tacalluqaya ama uu ku saabsanaanaya laakiin ha la xadfay mararka qaar hadduu warku soo noqnoqdona lama xadfe waa la sheega caa-idka xadafkiisa horta waajib ma aha mararka qaar waa uun la banneeyaa haddii takraar warka uu galana waa la sheegaa tusaalooyinka hadda aan soo marnay wax caa-ida miyaa lagu sheegay ya wadduu maa canitum caa-id lama socdo yasuru lmara maa dahaba layaali caa-id lama socdo qoladan marka akhfash ibnu saraaj waxay leeyihiin alladii waa isim mar hadday yidhahdeen waa isim mowsuul caa-idaa ku waajiba inay sheegaan soo maaha sheikha wuxuu leeyahay marka hadalkan ay mareen ayagu dahabahu ladii hadalka yidha adahaabu ladii dahabahu layaali iyo ay aayadan ay ku macneeyeen waddu ladii canitumuuhu iyo waxay lamid tahay buu yidhahda adigoo yidhi acjabanii maa qumtahu wamaa qacadtah lagamana maqal carab waxaas maxaa yeele labada tusaalaba oo hadda aan soo marnay midda aayadda iyo midda beytka labaduba labada ficile ku jirta ma ahan afcaal mutacadiya ma aha waa ficilo laazima ficilka laasimkaana ma gudbo soo maha mafcuul gudbi maayo idan caa-id meeshii ma yaal qacada zaydun mutacadi miya mise laazim waay ya qacada zaydun zayd waa fadhiistay waa hadal laazima dhammaystiran qaama zaydun zayd waa istaagay waa laazim haddaad tidhahda marka qaama aan waxaan leedahay qumtahu maxaa soo siyaadisay ficilkii laasimkaha maxaa ka dhigtay mutacadi baa ka dhigtay ilaa ha-a kusoo siyaadisay maba u gudbi jirin ha-dan mafcuul toosuma qaato qacada waxaa tidhi qacadtahu maxaa kusoo siyaadisay mafcuul ficilkana ficil laazim u ahaa carab lagama maqal marka ficilada noocaana laasimka ayagoo mutacadi ka dhigaya sheikha wuxuu leeya marka wyrud hada اqwl waxaa radinaya anahu lam yusmac lama maql acjabanii maa qumtahu wamaa qacadtahu lama maql oo ha lala xiriirinayo kadibna la leeyahay hadaasi waa caaid maxaa yeele labadan ficilba laba ficiloo laazima wa ma u gudbayaan ilaa mafcuul walow saxa hadduu ansixi lahaa buy maa dukira wixii lasoo sheegay hadduu ansixi lahaa lajaaza dalika arinka waa banaanaan lahaa yacni waxay sheegeen akhfash iyo ibnu ibnu saraaj hadday saxiix noqon lahaayeen warkoodu war bannaanuu noqon lahaa laakiin haddaa carab nagalaga maqal saxiix miyay noqonayaan waxaan carab laga maqal saxiix ma noqonayaan warkoodu ma ansixin buu leeyahy lakiin hadduu ansixi lahaa lajaaza daalika arrinkaasi waa bannaanaan lahaa lianna alasla maxaa yeele asalku waxaa waye ana alcaa'ida caa'idku yakuunu wuxuu ahaadaa madkuuran mid la sheego laa maxduufan ma aha mid la xadfo asalka caa'idka waa in la sheego asalka waa in la sheegay markuu ku leeyahay maxaa jiraya waxyaaba asalka ka baxa waa jirayaan oo mararka qaar in la xadfo waa la arkaa laakiin asalka caa'idku waa in la sheego labadan tusaalena ma jirto wax caa-ida oo loo sheegay sida saxiixa marka waxa waaye maa almasdariya waa xaraf waa madhab ljumhuura saxiixa maa almasdariya waa xaraf ma ahan isim mana loo baahna takalluf iyo caa-idan meesha aalin inaad isku kallifta inaad keento oo sida hadda akhfash iyo ibnu saraaj sameeyeen wey looma baahno takallufkaas caa-idna meeshaani ma yaallo mowsuulaadka xarfiga mowsuulaadka waa laba qaybood mowsuul ismiya iyo mowsuul xarfiyaha kala jira almowsuulka ismiga waa midka caa-idka u baahan laakiin mowsuulka xarfiga ah wax caa-ida uma baahno mowsuulka xarfiga caa-id uma maxaa yeele caa-idku wax noqonayo waa soo maha alcaa-id waa damiir noqonaya damiirna yuu u noqdaa yaa haddaan soo marnay laa yacuudu ilaa lilasmaa idan mowsuulka xarfiga ah wax caa-idoo u baahan yahay ma jiraan maadaani marka waa mowsuul xarfiya waa masdariya waana xaraf culummada almowsuulaat alxarfiya waxay ku jamciyeen mowsuulaat alxarfiya horta sida guud shan waay waa khamsa waxaana lagu jamciyey laba beyd mowsuulaadka xarfiga ah waa shan waxaana lagu jamciyey laba beyd wuxuu yidhi wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat waa beyd barkii wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wadikrii lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wadikrii lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilat wadikrii lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wadikrii lahaa khamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an wahaa hiya an bilfatxi anna mushadada wahaa hiya an bilfatxi anna mushadadatan wahaa hiya an bilfatxi anna mushadadatan wasiida calayha kay wasiida calayha kay fakhudha wamaa walow wasiida calayha kay fakhudha wamaa walow wasiida calayha kay fakhudha wamaa walow wuxuu leeyahay wahaaka xuruufan haaka bimacnaa khudwa qaado xuruufan xuruuf bilmasaadiri uwilad masaadir lagu awilay xuruuf waxa ay galaan iyo ayagaba masdar lagu awilayo qaado wadikrii sheegidayda aniga lahaa xuruuftaasi aan sheegayo khamsan xaalay tahay shan ayaa asaxu saxiixnimo badan buy inaan sheego ayadoo shan ah ayaa saxiixnimo badan kamaa rawow sida ay wariyeen culummadu sida lasoo naqliyey shan way wahaa hiya waa tanaa buu yidhi shantii an bilfatxi anna mushadadatan xarafka koowaad waa an bilfatxi bilfatxi muxuu ula jeedaa in ha dhihin in shardiya ahayd soo maaha in lama rabo waa an oo hamsadu kordhigantaa bilfatxi wuxuu ka wadaa bifatxi lhamsa hamsada la kordhigaya laakiin waa an oo hamsadu waa kor dhigan tahay nuunkuna waa reeban yahay midda koowaad waa sidaas an waay hamse kor dhigan iyo nuun reeban wuxuu yidhi wahaa hiya an bilfatxi anna mushadadatan anna ayadana hamsada way kor dhigan tahay laakiin midda hore maxay uga duwan tahay mushadadatan way mushadada muxuu ula jeedaa xaalay tahay mid la shiday waa shidanta kordhiga wa yacni shidka saaran waay waa shidka saaran an iyo anna laba weeye soo maa labaan haynaa wasiida calayha waxaa lagu siyaadiyey buu yidhi key key baa lagu siyaadiyey key ayaa lagu siyaadiyey ayaduna waa xarfu masdar oo ayada waxay gasho masdara lagu awila fakhudhaa qaado buu yidhi fakhudhaa qaado wamaa iyo maa wey walow iyo low meeqa waayo shan waayo an anna key ma iyo low shantaasi waxaa la yidhaahdaa waa xuruuf masdara waxay galaan masdar ugu awilay waxaa kaloo la yidhaahdaa almawsuulaat alxarfiya waxaa loo yaqaanaa almawsuulaat alxarfiya mawsuulaadka xarafka ah mawsuulaadkaas xarfiga marka waxa ay galaan iyo ayagaba maxaa lagu awilaa masdara lagu awilaya masdara lagu awilaya shantan marka mawsuulaadka xarfiga waxaa ka mid a maadi hadda aan sheegayna maadi hadda aan sheegayna ayaa ka mid a hadalka uu leeyahay naadimka wasiida calayha kay fakhudha kelimadda ah fakhudha beytkaa lagu dhammaystiraya beytkaa lagu xoojinaya oo ilaa waxaa dhanba fakhudha waay waxaa dhanba qaado laakiin hadda beytka waa ka jabaya hadduu fakhudha meesha ka saaro gabaygu moogta hadallada caadiga lama mid ah gabaygu miisaanuu ku socduu leeyahay miisaankaasi haddii wax yar isdhimaan gabaygu waa jabayaa nuqsaan hadday gasha gabaygu waa jabaya hadalka caadigaa laakiin lagama fiirsado waa la iska yidhaha sooma miisaan kuma socdo gabaygu laakiin wasniu leeyahay kelimaadka qaar marka shucaradu ama dadka wax nadminaya waxay u soo siyaadinayaan inay ku saxaan miisaanka keliya ka rabaan dabcan hadduu miisaanka ku saxayana boorin iyo wax lamidou ka dhigaya fakhudha hadda waa boorin soomaa qaado aduu wuxuu kugu boorinaya inaad qaadato ka faa'iidaysato laakiin hadda shantii la tirinaya miyay ka mid tahay fakhudha kama mid aha beytkuu rabaa inuu ku dhammaystiro wa ilaa shantu waxaa waaye an iyo anna iyo key iyo maa iyo low shantaas way halkaasi sheikha raximah allahu tacaala isagana wuxuu uga baxay maa almasdariya maada masdariyada marka shantaasay ka mid tahay ayada iyo waxa ay gashaba waxaa layskula awilaa masdara lagu awilaa waxaad maqli jirteenoo soo marteen maa almasdariya aldarfiya maa la yidhahdo soo ma jirin oo aan soo marnay hore usoo marnay oo ay ku jirtay maaduumtu xayan maxaa lagu awili jiray muddata xayaati baa la dhihi jiray soo ma maa dumtu xayan waxaa la dhihi jiray muddata xayaati maxaa keenay in la awilo maadan masdariyadawa idan jumladii ay gashay ayadaba masdara la iskula leexiya antuna waa la mid oo waxaad soo marteen waa an tasuumuu khayrun lakum masdara lagu awili jiray maxaa la dhihi jiray sawmukum khayrun lakum xuruuftan marka shanta ah waxay macruuf ku yihiin waxa ay galaan iyo ayagaba in masdarkii loo celiyo masdarka loo celinayaa iskaleh ficilka ay gashay masdarkiisa wa ficilkii ay gashay masdarkiisii ayaa loo celinaya oo hadda tusaal tusaalooyinku shiiku noo sheegay labada ah wadduu maa canidtum masdarka loo celiyey canidtum masdarkeedii way soo maaha ee wadduu canatakum yasuru lmar'a maa dahaba layaali maa maxaa ka dambeeya ficilka ka dambeeya waa maxay dahaba masdarkiisaa lagu awilaya yasuru lmar'a dahaabu layaali sidaasaa laleeyahy waaya insha allahu tacaala maanta labadan xaraf ayaan ku kaaftoomaynaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين